maamay aniga horta shaqaalaan ahay reer bakaaraan ahay ma fahamta haye oo lama joogin qofka wuxuusa la joogin hadduu ka sheekeeyo waxaa ma dareemi karaa wuxuusa ka warqabin waaye cunugta iskoolay kasoo baxday adiga lix saac iyo labaatan daqiiqo tobanka daqiiqo ay jidka kusoo jirtay un gabdho dhadhan oo iskoolka la dhigtaan jidkooda ay soo martay wadadii gabdhihii ganjeelkooda markay timid ay gabdhihii ka leexdeen ayada keligeed ay ka bartiiraysay intaysan la- tobantii laa bartiirayn mooto laba nin saarantaha ku timiday hadday ku timiday kulley waxay isdhaafsadeen jidku xilli salaam duhur la kala galay aheyd oo cidu hadda banaanka jidka maraysay ama ka sheekay karta ma joogin hal wiila wuxuu yiri laamigan aniga taagnaay waana ii muuqdeen jalbaabka iyo wixii ay la qabsadeen way shirikaabiyeen marka bistoolad aad u jeedo yiri marka ay shirikaabiyayeen xabadana markaasaaba lagu dhuftabo oo madaxa looga dhuftay marka waxaan dareemaa waxaan isleeyahay hadda qaabkii xabadda ugu dhacday dhinacay ka gashay waa daanka maskaxda xaggiisa ka hooseeyo maskaxdana waa ka baxda qaybta oo da- dhinaca kale daanka kale korkiisa marka hirikaabiski iyo wixii un in xabadi lagula dhufto saas laysaga reebay laakiin waa ka ordeenoo hadda wax kama qaadan afar iyo toban jira oo oo oo iskool ka yimiday ee bistoolo lagu qabsaday waa arkan kaxaa oo beegaga waa qasab inuu arka kaxo iskoolkan oo qolooyinkan iskool yaroo waxaa meeshaan ku yaalo niman ugandes iyo dhigaano oo dad un adi isku ekeensada ganacsataa iskool fiican oo xoogaa iska lacagtiisana iska korayso oo macadyadaan iyo waxaan ahayn laakiin sidii macadyada camal loo barto gabarahay soo waacday oo i tiri fartuunay gabartaada meeshaana xabad lagula dhuftay wax qaadana ma laho wadada cidlo waayo gabarun gajeelka kasoo baxday gurigii gabdhaha galeen aaga gabar ilmo muruqshaha qeelshay ee fag kasoo tiri gabadhiyaa aragtay meydka marka markaasna meyd mayn dhaawacay eed waxaan dhahay soo qaada ani bakaaraan joogaa waa dhiig baxe digfeer hala keena ana digfeera idinkaga hormara marka saaca saacadaa ula socday ilaa digfeer laga tago markii digfeer la tagay oo la geliyena naftu waa ka baxday marka alxamdulillah shukr wix ilaahay keena kuley caawaasaa ka dhib badan oo maanta ay haysataa hadda cunugtaas cunug afar iyo toban jir oo iska saqiirahay ahayd cunug iskool loo soo dirsaday ahayd hadda wixii balaayo wadana maanta dhiig dadeed galay asoo wada marayanaasaa ka dhib badan ee isbitaalka intii loo waday may geeriyooto markaa mise maya maya isbitaalka maya isbitaalka markii la lagu dhex geeriyootay?
gelshay kabacdi geeriyootay laguma daahin laakiin marka saalada la gelshay kabacdi nafta waa ka baxday ma arkin ma arkin wax raadiyayana ma arkin ciidana ma raadsan ani mar hadday gabadheedii dhaaftay wax wax ii keenayana ma raadsan alxamdulillah shukr ayadaas uunbaa waajibka iga saaraay maadaama ay kuleeta ayadaasaana duugaay mogiye wax kale ma raadin ciidana ima soo raadin ana ma raadsan wallaahi horta ilaahay amni keeni karay ilaahay subxaana watacaalka ahay amniga hanoo sugo ilaahay balaayadaa socoto waxaaba masiibooyinka guryaha ku dhacayo guriga ay kamid yahay kamana weyne ilaahay subxaana watacaalka ahay aan kheyr ka rajeehaynaa ilaahay yaana naga qaban kara maani cid wax qaban karto adduunkan ma saar inta adduunkan joogto waa isku wada mid inuu alla subxaana watacaalka ay dalaalad noo keeno alla barina moogiye cid kaloo gargaar karabna ma leh